أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo maleeshiyaadka ridada danab ee ay tababaratay dowladda silibiyadda maraykanka ayaa dad shacabah ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa wafdi deg deg ah u soo dirtay magaalada muqdisho kadib markii murtada gurguurta uu qaabilay sarkaal ka socda waddanka suudaan toogasho dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa ka dhacday kiniisad ku taal magaalada minneabolis ee cariga maraykanka maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey dufcada koowaad ciidamo ka tirsan xisbada oo loogu talagalay inay ka howlgalaan wilaayada islaamiga jubbada dhexe wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ayaa daa furay tartan cilmiyeed dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran maleeshiyaadka ridada danab ee ay tababaratay dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa dad shacabah ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed deegaanka farsuley ee wilaayada shabeellada hoose waxaa xalay weerar habeendhelmad ah kusoo qaaday ciidamada saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka ridada baangaraafta iyagoona halkaasi gardarro ah ugu dilay afar qofood oo qayb ka ahaa shacabka magaaladaasi weerarka oo dhacay saq dhexe ee xalay ayaa lagu bartilmaameedsaday dad shacab ah oo si nabad ah ku seexday waxaana arrimahaasi warbaahinta islaamiga ah u xaqiijiyey ugaas xaaji cabdulaahi xaaji ugaaska guud ee beesha garre
xaaji cabdullaahi maxamed cabdilli bolaa la yidhaha sooley awal nasaaradii soo weerarta gaalada afar qof oo xaafid dhinaca hidjiisanay dileen suwi bangaraafta nasaarada ayaa halkaas geysteen ummadda dhibaatay ku hayaan markii hore iyo markii dambe dhaxdoodii awow walba ayaa cidda soo weerarayaan xilli sideedka ama sagaalka ayaa dadka soo weerarayaan dadka oo kala seexda dadka shacabka waa dhibaateynayaan mar allaala markii oo arradii soo galaan ba saasa horba heeyaan nasaaradii oo bangaraafta waay dadka afar qof waay afarta qof magala ahaayeen ragga waay ninkaasa diritoorka ahay nag maalin dugsi oo ahay ummaddan dhibaatada ay ku hayaan mar walba oo dhacaysa ilaahay ummadda haka qabtee
ugu dambeyn ugaaska oo si hadlaya ayaa dadka shacabka ugu baaqay inay u midoobaan iska dafcinta gaalada oo si gardarro ah ku dhibaataynaysa shacabka birmageydada ah nimanka bangaraafka dhibaatada wadanka ku haysaa in la iska difaco oo dhibaatada oo iwadaan in la iska difacayo oo gaalada in la iska dhow maayana gaalada umada haysaa dadka shacabka ay baa gurigooda ugu tagaysaa meel walba ugu tagaysaa beerooda ugu tagaysaa in la iska dhow maayana war kale oo hadda oo qorso kale oo looma wado shacabka inaas oo oo dadka oo hadda oo dhibaatadii ka hayaan in oo gaalka gafuur la dhowma jir la qabsada malaha ummadda waxa uu sheegayaa gaaladan kitaabkiiaa kusoo diishay in la iska dafao gaaladan iska dhow
dhacdadan argagaxa leh ayaa qayb ka noqonaysa falal xadgudubyo ah oo horey saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka dabadhilfyada u ah ay ka geysteen wilaayada shabeellada hoose mahadsanid cabdulqani dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa wafdi deg deg ah usoo dirtay magaalada muqdisho kadib markii murtada gurguurta uu qaabilay sarkaal ka socda waddanka suudaan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare agaasimaha sirdoonka dowladda ridada suudaan jenaraal axmed ibraahim cali mufadal oo talaadadii lasoo dhaafay safar ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa kulmo foolkafola la yeeshay madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud agaasimaha jawaasiista nisa mahad maxamed salaad iyo weliba xubno kale inkastoo villa soomaaliya ay sheegtay in sarkaalkani uu u yimid farin ku saabsanayd xiriirka labada dhinac oo uu ka siday hogaamiyaha ciidamada suudaan jenaraal cabdifataax al burhaan haddana booqashadu waxay timid toddobaadyo kadib markii maamulka khartuum uu maamulka ridada puntland ku eedeeyey inay si dadban uga qayb qaateen hubeynta maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha dacmu sariic ee gacansaar kale leh dowladda ridada imaaraadka carabta dowladda militariga ah ee ka dhisan dalka suudaan ayaa sheegtay inay dekadda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ay isticmaalaan calooshood uu shaqaystayaal kolombiyaan ah oo uu soo kiraystay maamulka abudabay islamarkaana laga soo dejiyo hubka laga soo rarayo dalka imaaraadka carabta kuwaas oo dhammaantood loo daabulo dhinaca waddanka suudaan tallaabadaas ayaa la rumaysan yahay in militariga suudaan ay cabasho ka muujiyeen una soo gudbiyeen murtad xasan sheekh maxamuud sida ay wararku sheegayaan imaaraadka carabta ayaa arrintani si weyn uga carooday waxaana wafdi deg deg ah oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda murtadka lagu magacaabo shakhbuud ibnu naxyaan ay u soo direen magaalada muqdisho kaas oo galabnimadii shalay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kulan saacadoo qaatay ayaa wafdigan imaaraatiga ah iyo xasan sheekh maxamuud ku yeesheen villa soomaaliya waxaana la sheegay in lagu gorfeeyey xidhiirka iskaashi ee abudabay iyo muqdisho balse ilwareedyo aanu helnay ayaa tibaaxaya in wadaxaajoodkaasi uu daarnaa arrinta suudaan oo imaaraadku uu si toos ah ugu lug leeyahay iyagoo taageero buuxa siiya kooxda fallaagada ah ee dacmu sariic murtad xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn uga haftay siyaasadaha isdiidin ee gobolka waxaana arrintani ku soo aadaysa xilli uu sidoo kale loolanka biyaha webiga niil ee ka dhexeeya dowladaha masar iyo etoobiya uu u soo raray gudaha dalka soomaaliya mahadsanid cali yare toogasho dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa ka dhacday kiniisad ku taal magaalada minneabolis ee cariga maraykanka sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wararka ka imaanaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ku waramaya in toogasho geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu beegsaday kiniisad ku taalla magaaladaas booliska ka howlgala magaalada minneabolis ayaa sheegay inay si deg dega uga falceliyeen dhacdo toogasho ah oo lagu beegsaday iskuul taabacsan kiniisadda oo ku taalla koonfurta magaaladaas ilawareedyo ku sugan magaalada ayaa sheegay in ugu yaraan saddex qof oo uu ku jira ninkii toogashada geystay ay ku dhinteen weerarka lagu beegsaday iskuulka booliska ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan ku dhowaad labaatan xubnood oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka toogashada ah dhaawacyada ayaana lagu sheegay toddoba-iyo toban xubnood wararku waxay intaasi ku darayaan in cisbitaal ku yaala minneabolis la dhigay shan caruur ah oo ku dhaawacmay toogashadaas kuwaas oo dhiganayay iskuulka kiniisadda qaybta ka ah ee la beegsaday maraykanka waxaa joogto ka ah dhacdooyinka toogasho ee geysanaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac waxaana sanad weliba la diiwaangeliyaa dad badan oo noloshoodu ay galaafteen toogashooyinka lasoo tabinayo mahadsanid abuuxasaan maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey dufcada koowaad ciidamo ka tirsan xisbada oo loogu talagalay inay ka howlgalaan wilaayada islaamiga jubbada dhexe walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xafladan oo ahayd mid si haarsare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe halkaas oo dowro socotay in ka badan lix bilood loogu soo xiray ciidamo ka tirsan xisbada oo loo diyaariyey inay ka howlgalaan degmooyinka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ciidanka xafladda loo dhigay ayaa soo qaatay duruus caskari ah iyo mid sharci ah waxayna ciidamadu ka kooban yihiin toddoba qeybood kuwaas oo mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u diyaariyeen inay u adeegaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka ay ka howlgali doonaan dufcada koowaad ee ciidanka ayuu maktabka xisbada ku wareejiyey wilaayada jubbada dhexe waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo warbaahinta islaamiga ah ugu horeyn xafladda waxaa laga jeediyey kelimad ku saabsan dowrada loo soo gebagabeeyey dufcada koowaad ee ciidamada xisbada oo lagu wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga jubbada dhexe ciidanka halkan fadhiyo wuxuu soo qaatay dowro socotay muddo lix bilood iyo bar ah dowradan waxay soo martay ilaa iyo saddex marxaladood oo ay kow ka tahay marxalo caskari ah marxaladda labaad ee xigtay waxay ahayd marxala mihaniya oo lagu baraayey loona tababaraayey ka xisba ahaan iyo shaqooyinkii ay lahaayeen inay u gutaan si nidaami ah oo waafaqsan sharciga allah subxaanahu wa tacaala ciidanka waxaa loo qaybiyey ilaa iyo toddoba qaybood qayb walbana waxaa loo tababaray oo takhasus loo siiyey shaqada uu ka shaqay doono qismigaas qaybaha loo kala dhisay ciidankan ee loo qaybiyey ee takhasusaadka loo baray waxay kala yihiin sida tan kow hay-atu alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar qismiga labaad waxaa waaye qismu alxawaajis ciidan u tababaran kontaroolada sida loola tacaamulo bulshada musaafiriinta ee kontaroolada maraayo kuwa soo gelaya wilaayaadka iyo kuwa ka baxaaya intaba qismiga saddexaad waa qismiga loo yaqaano qismiga mixdarka ama qaybaha qaabilsan oo biyada iyo dhegaysiga dacwadaha iyo u kala garqaadista bulshada u soo dacwotegaydo saldhigga inta aysan dacwadu gaarin maxkamadda qaybta afaraad waa qismi loo tababaray qismu sujuun ayaa la yidhaahdaa qismiga shanaad waa qismulmaxaakim waa ciidan u tababaran sida maxkamadaha iyo dadka u soo dacwo tegaayo loo kala agaasimo qismiga lixaad waa qismiga loo yaqaano almuruur ama taraafiko qismiga toddobaad waa qismiga saldhigyada loogu talagalay iyo inay la tafaaculaan qadaayaadka ee mar walba soo cusboonaanayo hadday tahay sugista amnigii guud ee magaalooyinka sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dardaarano u jeediyey ciidamada cusub ee dowladda loo soo xiray iyo bulshada oo uu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka de waxay noqon kartaa nasiib wanaagsan oo ilaahi subxaana wa tacaala uu qadaray wilaayada jubbada dhexe ayay noqon kartaa jaanib kale markii laga eegano waa imtixaano shaqo markii lagugu bilaabo imtixaan waa iska noqon kartaa ilaahayaan uga mahad celinaya annaga farxad weyn inoo tahay in innagana lagu bilaabo maadaama hadda dee wilaayadeena ilaahay uu siiyo tamkiin oo hadda muxaafado kamida aysan ka maqneen annaga farxad weyn iyo inoo tahay go-aanka markuuna soo gaaray qiyaadaha xaggeeda naga soo gaarana aad ayaan ugu faraxno waan soo dhoweyn qismigan oo baabuurta oo kale gaadiidka xisbada muruurka oo kale culeys badan ay naga haystay magaalooyinka waaweyn saddex marka gaadiidka iyo mootooyinka iyo dadkuna ma yaqaanaan uma laylisana saadka iyo jidka ka leeyihiin qaabka loo maraayo xiliyada la istaagayo meelaha la istaagayo baakinada iyo meelaha munaasabku ahan oo dhammaysan aqoonin waxay weyna soo kordhintaa bulshada muslimiintana waxaan u dardaarmayaa ciidamada muslimiinta ee juhdi intaa la-eg lagu bixiyey iyagaa loo diyaariyey inay garab u noqdaanoo la shaqeeyaano amniga kala shaqeeyaano awaamiirta ay siinayaan ay qaataano wada shaqeyn wanaagsan ay kusoo dhoweeyaan shacbiga muslimiinta guud ahaan ku codsanaya ciidankana waxaan u dardaarmayaa walaalahood inay u dhimriyaan oo u naxariistaan shacbigu waa shacbigoodii dadku waa dadkoodii waa yeelkoodii inay waalid ka dhigtaan kan la-ayniga ee la da-dahan inay walaal ka dhigtaan ka ka yarna dee carruurtoodo kale ay ka dhigtaan sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah kana mid ah dadkii munaasabada lagu casuumay ayaa goobta kelimadan ka jeediyey dadka waxaa ugu khayr badan doonka markuu ilaah kaa soo horbaxo alla ku xasuusiyo kuwana ku ilaah idin xasuusin laabaan leenahay marka idinka soo horbaxaan alla idin xusuusiya nin walba munkarkaad ku jirta faraha kala baxa kuna caawi hadday salaada wakhtigaa dadka amril waa salaaddii baa joogta ay leeyihiin u fudaydi wakhtigeeda adigu la qabso ilaahay dartii subxana wa tacala u dhaqaaq kuwanna waa kuwii tacaawunka waa tacaawun waa aadaankii salaada dhacayay oo kaleeto asalaatu khayru min annam kulahaa oo kaleeto xaya cala salaa xaya cala alfalax kuwani sifadaasay xambaarsan yihiin salaaddii wakhtigeedii baa gaadhay guusha wakhtigeedii baa gaadhay ilahay xaggiisaa loo soo orday gaadhay ummadda waxaan leenahay hana ku farxaan waa wiilashoodii waa midhahoodii waa ubadkoodii waa beerkoodii qayb ka mid a waa raggoodii waa mustaqbalkoodii waa dadkoodii waa awlaaddoodii waa ardaydoodii ummaddu ha ku faraxdaan leenahay kuwan kale fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mimaa yajmacuun malaaq biyey oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus wuxuuna sheegay inay baahi weyn u qabeen ciidan si gaar ah loo diyaariyey ayna soo dhowaan doonaan ciidanka cusub ee xisbada lana shaqeyn doonaan ciidankan xaqiiqda runtii waxaan u qabnay baahi aan la soo koobi karin maxaa yeelay ummadda maanta markii kudnu khayran ummati marka leeyahay manaa waxyaabaha loo yidhi waxay tahay in dadka macruufka la farox maanta laga reebo waa kuwii maanta dadka bulshada ah ee aan hogaamino in ay iyaguna faraan ka reebaan xumaanta macruufkana faraan marka waa wax aan sugaynay xaqiiqadii aad ayaan ugu faraxsanay xarakadeena wakhtiga ay bixisay iyo sida ay walaayadeena ay kaalintkooda uga dhigtay oo u horumarisay waxaan leenahay waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynana insha allahu wax badanna waxaan jecelnahay inaan inay bedeli doonaan annagana habeen imaan waa garab taagana waan la shaqeyn doonaa bulshada naga dambaysana waxaan leenahay dadkan waa wax loo baahnay waxaan leenahay soo dhawaada waan lala shaqaynaynaa bulshadana waa insha allahu waxaan ballan qaadaynaa ama iyaguna ay noqon doonaan kuwa u hoggaansama qabtana shaqada loogu tala insha allah diyaarna ah waxay tani qayb ka tahay dadaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bixinayso horumarinta bulshada soomaaliyeed ee ay mas-uulka ka tahay mahadsanid cabdulqani wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan dowradan oo loogu magacdaray sacad ibnu khaythama waxaa soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee bakool waxaana loo qabtay dhammaan samadoonnada ugaasyada iyo waxgaradka beesha disow oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool waxayna dowrada socotay saddex maalin oo xiriir ah muddadii dowladda ay socotay waxay samadoonnada iyo waxgaradku ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana u sii dheeraa muxaadaraad iyo baraarujinno ku aadan jihaadka inta dowladda ay socotay waxaa sidoo kale beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada dhex maray kulamo iyo waratashiyo ku aadanaa arrimo ay ugu waaweynayeen dardargelinta dacwada iyo tacliinta sare u qaaridda jihaadka iyo in beesha ay ku dadaasha midnimada dhexdeeda iyo daris wanaagga beelaha kale ee dariska la-ah munaasabad gabagaba u ahayd dowladan oo ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee bakool culummo iyo maamulka islaamiga ee degmada tieglow sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa ugu horeyn kelimo tawciya ka jeediyey munaasabadda marka in ilaahay subxaana watacaala ku obsano fi siri walcalan waa laka badbaado adduunyai aakharaba adduunka laka badbaado aakhara laka badbaado taqwada ilaahay subxaana watacaala taqwada ilaahay maka hirin makaan ama zaman maka hirin waqto kasto nin ilaahay subxaana watacaala laka obsado maadaamanu qabila iyo khuluq wanaagsan dadka lakala dhaqmo xuluqda wanaagsana culimmada ma ereena badlunada wa kaful ada wa talaaqat lwajh kaasaha ka kooban macruuf la dhiibo jaah iyo maal walinaga tooba ina dadka markaa laku reebado dhabka dalaaqatulwaji waji furfurnaa in lakala kulmo maadaama nuqaba la-ey inin lakadaydo nuqabaday horo sacad ibnu cibaadata iyo sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu khaytamata iyo cusayd ibnu xudar iyo saxaabad markaa saxaabaday nuqabada haayeen ininka dayno qaabkii on dhagama aan dhagno qaabkii oo markaa ballinjon oof yeeno ummado tawjiiheeno ummado wal ambaraayeen un umbarno qaar ka mid a samadoonnada beesha disow ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona faahfaahiyey kutubada ay dowladda ku qaateen waxayna dhanka kale ka codsadeen wilaayada inay u soo celceliso dowlaadka noocan oo kale ah un oo ana reer disow jefooyinshay kumang ana reer boqol may buahan faa'iidooyin badan akya intan kuya ku qaadani may falaana intii haddii ilaahay ogolaadon ni deeganka una ku koynayna ana diintay waliba una ku kasaana ka faafayna dadkana jihaadkana han jeedana wali humaagana dadka ku reebna maslaxaada adduunyada iyo aakhiraba una ka dadaalna numeelong mayba roogna sida maalamood ya dowrana ninkahaay dowradaas oo magaaja ay sacad ibnu khaysamata magaaja ay shicaarjane wajacalnaa lilmutaqiina imaaman dooradaasa sida maalmood ka qaadani katubada oona nin akhriyay una eed un faa'iidoysani laraaw kataawul jihaad wa fadaa'ilihi kutubkaas iyo leysul khariib lamadaas kutubana nin akhri eeda un faa'iidoysani dowradun dadkaa takajari ma iina reer disow maraagadii iyo samadoomadii eeda faa'iido unkulakologni eeda wanaag unkuula kulugni ilaahay kamahadsan intihaniin qalgaaladi oo mas-uuladaan haaydi yee ilaahay inkamahadiyaan baadalaahi oo inkamahadiyaan may kale oo osadaane ini dowradu markasan haniignaga saasan baahagna saasa mayn fadaana ini garbna niisii malaaqa guud ee beesha disow malaaq siidii xasan cabdulaahi oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in beesha garab iyo gaashaan ay u tahay mujaahidiinta dhankeedana uusan cadowga ka soo geli doonin maybaa siin sheegane madiatiin walaayadii boqol ee islaamka beel reer disow may diyaarngeetaa biidn illaahi ilbaari in islaamka beelas reer dishow higje adowkii in inanku qoyne berje maybuaha adowka xankugalna taasa diyaaran eta qob ilaahay karaalinagad ilaahay may ku rajiyaan ini un walaa un sheegan un ku dhabay taasa diyaaran naf in maalba ini qabiilkii reer dishow odaygii iyo dhallinyaradiis ini naftiyo huraan jihaadkii muslimiintii walaalaha garab teegamaan taasa diyaaran edna
dowladan loo qabtay beesha disow iyo kulamadan barbar socday waxay daba socdaan kulamadii iyo waratashiyadii muddo hadda laga joogo wax ka badan laba bilood ka qabsoomay magaalada buurdhuxun leh kuwaasoo dhex maray nuqabada iyo culummada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islamarkaana loogu hadlayay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen dardargelinta dacwada iyo tacliinta iyo sare uqaadhidda jihaadka lagula jira cadowga kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid abuxasaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ayaa daha furay tartan cilmiyeed dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada bulafulay warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء buulafulay xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka furan goobo waxbarasho oo tiro badan kuwaas oo qaarkood hoos taga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadan waxaana ardayda ku taxan goobahaasi waxbarasho ay isugu jiraan yar iyo weyn ka kooban rag iyo dumar bulshada qeybahooda kala duwan sannad kasta wakhtiyadan oo kale waxaa dhaca tartano xiise badan kaasoo si gaara ay uga faa'iidaystaan dadka wax ka barta madaariista ka furan degmadan dhowaan waxaa la daafuray tartanka dadka waaweyn kuwaasoo wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada boolofullay haddaba tartankan qaabka uu u soconayo iyo majmuucaadka ku tartamaya mid ka mida guddiga ayaa sharxaya mayan fadhiina hameelin musaabaqa dhahmaro doonto ardayda madarasatulfurqaan gaar ahaan ardayda khamiis iyo jamaa walaa baradaaya musaabaqadaas may ogsantiina sanawiyan intii dhiyaaso sanad kasteebay dhiyaasu maqaasheena maylaa reehi musaabaqatu asanawiya litacliimi alkibaar wayna tartamo doonay afar majmuuc majmuuco maylaa reehi asmaa bintu abi bakar majmuucada labaad may waha sawdatu bintu zamca majmuucada kale saddexaad zaynab bintu jaxsh majmuucada afaraadna maylaa reehi safiyatu bintu xuyay majmuuco kaste majmuucooyinkan ana sheegnay hataa farta eh may ka kooban yihiin ahaa labaatan iyo shan ardaya ka kooban yihiin guud ahaan ardayda tartamaasu duuduub ahaan qoofliska daro insha allahu tacaala may aha boqol arday waay wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isu goodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajeynayaan anoo magaahay uma cabdulaahi nool wilaayada islaamiga bahay gaar ahaan xaafadada buulfulay walka barada madrasat alfurqaan mayban geeg intan fidhiinan diyaarsana musaabaqa majmuucyaal badan lanka tartamo majmuucada magaashay maybuwa asmaa binta abibakar insha allah maybaan rajeeyaanee guul walaalo niila tartamano maybaan rajeeyaanee guul insha allah geega mayba aan diyaarsanaa tartan oo aan socda tacliimulkibaar oo ila madarasada alfurqaan alasaasiya eena maarne ka tartamayaan dadka oo maarne dadka wiinka oo maarne mili walka baraay oo haddana tartankaasna ee ka socda ee maktabada tarbiyada wa tacliim eena ka socdayaan in bilowdahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii suurta gelimay ba rajeeyane guul ya rajeeyane oo maarne kaalinta kooda insha allah haddii ilaahay karaalnaga qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo ay hostagto madarasada alfurqaan haddaba sidan ayay ku bilowdeen weydiinta su'aalaha tartanka majmuucatu asmaa bintu abibakar sidiiqna u noqonayso su-aashoodii saddexaad waxay u dhacaysaa sida tan dhegihiina fura akmilii haada alxadiis xadiiskan soo socda inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa can abi bakar sidiiq radia allaahu canh annahu qaala lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam callimnii ducaa'an adcuu bihi fii salaatii qaala qul akmilii haada alxadiis waan filayaa su-aasha inaad fahamteen waad ka jawaab celi doontaan insha allah هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء وردينة تهفو وردينة تهفو لتجدد الإمتاع لمواهب ترنو إبداعها أنواع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ما هرويدة علي حسن كسعد مجموعة أسماء بنت أبي بكر لترت معي سودة بنت زمع سؤالاتنا نويتي جوابتي أدين اسكدي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu asmaa bint abibakar radia allaahu canhaa oo su-aalaasnahaydii xadiiskii haddaha la akhriyaaye dhamaystir su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraadii amaba ka guulaysideyna laba derajo allahu akbar
maamulka madrasada alfurqaan ayaa ka warbixiyey tartankan xiisaha badan ee dhex maraya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada hadda waxaa tartamaya labo majmuuco oo ka socda marka majmuucaadka afarta ah majmuucada asmaa binta abubakar sidiiq waa su-aashii midii lagu biloabay majmuucada labaad waa sawda mida zamca waa loolan adag ayay dhex maraya musaabaqadan waxaa waxaan marka maraynaa musaabaqadii labaad sanadkii hore markaan soo kun afar boqol afartan iyo lixdii rabiicu thaani ayaa waxaa galay musaa- musaabaqadii ugu horreysay hadda waa musaabaqadii labaad oo bishii safar maanta ayaa marka musaabaqadii u bilownay musaabaqa adag ayay marka dhex maraysa majmuuco kasta marka waxay ilaashanaysaa dowrkeeda inay meelka ka gaabisa marka waa musaabaqo xamaas wadato marka waxaa ka dareemaysaa majmuucaadka shucuurkooda siay yihiin iyo su-aalaha si ay ugu jawaabeen tartankan wuxuu lahaa xamaasad iyo xiiso gelin gaar ah iyadoona macalimiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay soo gudbinayeen su-aalo ku saabsan duruusta ay soo qaateen majmuucaadka uu ka dhexeeyo tartankan ugu dambeyn markii ay soo idlaadeen weydiinta min siddeeddii su-aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday bismillaah labo majmuuco ayaa tartameen majmuucatu asmaa bint abi bakar sadiiq iyo majmuucada kale masawdatu bintu zamca radia allaahu canha waa laba qof haddiiba haa hardimaagna lanlayla dhiisya saa daraadiya logdinka geedka mayka mayka badideey adiguna ernu waa majmuucatu sawda bintu zamca radia allaahu canha maba derij ahaan mayba sheendhisatay toban iyo toddoba majmuucda kalena toban iyo afar toban iyo afar iyo toban iyo toddobana waxay walindhahay siba shalgarodaasa macnaa waxaa loo ballansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay oo ay ka qaybgalayaan dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan
ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء
mahadsanid abu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu